بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان وعو شيخ رحمه الله وأنواع العبادة عبادة النوعية ديدة التي النوعية داسو أمر الله إلهي وأمره بها عبادات النوعية ديدة مثل الإسلام إسلام كي أكلوي iyo wal iimaani iimaankii oo kale weeyaan iyo wal ixsaani ixsaankii oo kale weeyi waxa uu sheekhu halkan ku ishaarayaa maraatib diin athalaatha maraatibta ama darajooyinka diintu ay leedahay saddexda ah oo waxa weeyaan arkaan uliimaan oo lix ah iyo arkaan ulislaam oo shan ah iyo rukn ulixsaan oo mid ah labiyo tobankaas maraatib diin waa imise haddii lagu yidhaa waa labiyo tobankaas oo ka kooban saddexdaa martabo alislaam waliimaan walixsaan waana maraatibtii xadiidkii dheeraa ee cumar ibn lkhadaab radia allahu canhu uu warinayey fii saxiixi muslim waxa weeyaan saddexdii xadiidkaa ku cadaaweeyey markii malakuljibriil u yimid calayhi salaam nebi moxamed calayhi afdal salaati wasalaam ee uu su'aalayey mal islaam mal iimaan mal ixsaan ee mid walba nebigu uga jawaabayey oo islaamka markii weydiiyey wuxuu ugu jawaabay ila islaamku acmaasha daahirkuu ku dhacayaaye الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا شنطي تير إسلام كل سنة أي أبو جوابي وأركان الإسلام إيمانك مركو يدينا وحيد وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره واللحدي تير إيمانك كل سنة إحسانك مركو يدينا وحيد أن تعبد الله كأنك تراه waa inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala u caabuddo sidii waxaad arkayso fain lam takun taraa haddaanad adigu alla arkayn fainahu yaraak ilahay isagaa ku arkaya haddaanad adigu arkayn ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa ku arkaya markaa saddexdaa martabadood ayuu ku ishaarayaa sheekhu markuu yidhi mithlu lislaami waliimaani walixsaan dabadeed noocyadii kalena qaar ka mid a ayuu sheekhu tusaalaynayaa mana ahan noocyadii cibaadadoo dhammi inay intaa ku kooban tahaye waa tusaalun buu ka soo qaatiyey amhilo ee noocyada cibaadadu intaa kuma koobne waa ka badan yihiin waxa uu sheekhu yidhi markaa waanwaacu lcibaadati cibaadada noocyadeedii allatii taasoo amara allahu ilaahay o amray bihaa iyadu mithlu lislaami islaamkii oo kale weeyi iyo waliimaani iimaankii iyo walixsaani ixsaankii wa minhu waxaa ka mid ah yani anwaacdaas cibaadaadka waxaa ka mid ah adducaau ducadii baa ka mid ah yani ducadii in ilaahay subxaanahu wa tacaala la baryo ayaa ka mid ah iyo walkhawf cabsidii ayaa ka mid ah iyo walrajaa rajadii ayaa ka mid ah in wax la rajeeyo iyo waltawakul tala saarashadiibaa ka mid ah in alla subxaanahu wa tacaala la tala saarto iyo walragba doonistii ayaa ka mid ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala ridihiisa iyo raxmadiisa la doono asbaabteedana lala yimaado iyo warahba cabsidii ayaa ka mid ah laga cabsado cuquubada alle subxaanahu wa tacaala iyo cadaabkiisa asbaabta keensanaysana laga fogaado oo laga cararo iyo walkhushuuc khushuucdiibaa ka mid ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala cadamadiisa iyo weynidiisa laysu dulleeyo laysku dhuldhigo loo khushuuco iyo walkhashyatu khashyadii oo cabsidii ayaa ka mid ah iyo walinaaba noqoshadii yacni alfaad isku dhadhow ayaa ku badan maala alkhashya wاrahba iyo wاlkhawf waa alfaad mutaqaariba lakin fawaariq yare ay udhaxayso sidoo kale alragba wاlraja waa laba lafdi oo isku dhow laakiin farqi udhaxeeyo marka maala alfarqu bayna alkhashyati wاlkhawf farqa udhaxeeya waxa weeye khashyadu waa cabsida ku dhisan calى اlcilmi bicadamat اllahi caza wajal yani waa cabsida ku dhisan ee kasoo fulaysa cilmi loo leeyaho la garanayo ilaaha laga cabsanayo cadamadiisa iyo weynidiisa marka cabsida cilmigaa ku dhisan khashya la yidhaah waata ilahay kitaabkiisa ku tilmaamay inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa culimada waxaa loogu gaar yeelay waayo khashyada ayaa ata kasoo fusha cilmigaa ku dhisan waxa weeyaan qofku inuu garanaayo ilahay cadamadiisa iyo weynidiisa khawfku laakiin waa mutlaqu lkhawf cabsi un weeyi oo yani iyadu cilmi kuma dhisna rahbaduna waa cabsi laakiin khawfka way ka xeel dheer tahay rahbadu o waxay keensanaysaa alrahba camal ayaa la xidhiidhsan oo alharabu min almarhuub ruuxii inuu ka carar uu ka fogaado wuxuu ka cabsanayay iyo asbaabta yani waxa weeyaan arrintaasi ay ugu ugu imanayso oo tusaale ahaan ruuxii markuu cuquubada iyo cadaabka ilaahay ka cabsanayo rahbadu waxay keensanaysaa inuu ka fogaado asbaabta cuquubadana oo macaasidii iyo dunuubtii iyo wixii keensanayay marka rahbadu way ka xeel dheer tahay yani khawfka rajaduna waa yani muطlaqu raja waamc yani qofkii shayga xasilidiisa inuu rajeeyo damco laakiin alragba way ka xeel dheer tahay rajada o waxaa la socda sacyi iyo camal oo raqbadu waxa weeyaan doonis aad shaygii doonaysood rajaynayso adoo asbaabtii aad ku heli lahaydna waxa weeyaan samaynaya wa minhu waxaa ka mid ah adducaau baryadii baa ka mid a iyo walkhawfu cabsidii iyo warajaau rajadii iyo waltawakulu tala saarashadii iyo waraqba doonistii iyo warahba cabsidii iyo walkhushuucu khushuucdii oo qofku alle inuu isku dhul dhigo oo waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u khushuuco isagoo cadamadiisa iyo weynidiisa isu dhuldhigaya iyo walkhashyatu cabsidii weeyi iyo walinaabatu noqoshadii alle xaggiisa loo noqonayey iyo walisticaana yani waxa weeyaan kaalmo dalabkii weeyi ay dalabulcawn inuu qofkii kaalmo dalbo iyo walisticaada magangelyo dalabkii weeye qofkii magan inuu dalbo ay alabu lcawd aw ilicaada inuu dalbo in la magan geliyo iyo walistigaasa gurmad dalabkii weeye qofkii gurmad iyo gargaar inuu dalbo waa alabu lgawd iyo wadabxu gawricii weeyi iyo wanadru nadarkii weeyi iyo wagayru dalika waxaa la soo sheegay wixii aan ahayn oo min anwaaci alcibaadati cibaadada noocyadeeda kale ah allatii taasoo amara allahu ilaahay dadka u amray bihaa cibaadaadkaas kulluhaa dhammaantood noocyadaa la soo sheegay iyo kuwa aan la sheeginiba lilaahi alla ayay u sugnaadeen tacaalaa korreeye cidaan alla ahayn looma ogola rabbi bay u badhax tiran yihiin waddaliilu daliilkuna qowluhu odhaahduu alla yidhi weeyaan tacaalaa korreeye wa ana almasaajida lilah falaa tadcuu maca allahi axada waxaa u daliila cibaadaadka anwaacdoodoo dhan ilaahay uun inay u sugan yihiin oo kulluha lilaahi tacaala waxaa u daliila wa ana almasaajida lilah falaa tadcuu maca allahi axada rabbi waxa uu yidhi wa ana almasaajida masaajidadii waa goobaha cibaadada ee lilaah alle ayay u sugnaadeen ee falaa tadcuu maca allah ilaahay hala caabudina axada qofna hala caabudina ilaahay qofna hala caabudin oo cibaadada hala wadaajinina eh rabbi cibaadada u badhax tira qofku wuxuu isweydiin karaa sheikhu wuxuu u deliishaday aayaddan wa ana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allahi axadan wuxuu u deliishaday anwaacu lcibaadaat kulluha lilah noocyadii cibaadaadkao dhan inuu ilaahay iska leeyahy oon cidina la wadaagin haddana dee nooc keliyun baa lagu sheegay oo falaa tadcuu maca allah ducadii iyo baryadii markaas siday daliil ugu noqon kartaa iyadoo nooc keliya lagu sheegay anwaacdii cibaadaadka o dhan waxay culimmadu kaga jawaabeen maanta ducadan ayaan baryadii ku gaar ahayn tii dalabulxaaja qofku inuu dheef ilaahay weydiiso ama dhibaato u ka magan galo dalabulxaaja baryadii kuma gaar aha ducadani ee maanta waxay caam yeelaysaa ducadani tii baryada ahayd iyo cibaadaadkii kale oo waxaa la yidhi ducadu waa laba ayay culimmadu u qaybiyaan ducaau lmas'ala wa ducaau alcibaada ducaau lmas'ala waa baryadii ilaahayow ii dembi dhaaf ilaahayow ii naxariiso ilaah waxaa isi ilaah waxaa iiga badbaadi xaajaadka iyo danahaada la weydiisanayso taasi waxaa la yidhaha ducaau lmas'ala waa baryadii nooca kale ducadana waxaa la yidhaha ducaau alcibaada oo cibaadaadka oo dhan baa soo hoosgelaya taas oo waxay usoo hoosgelayaan markaad soomayso markaad salaadayso markaad xajayso markaad cumraysanayso camal kasta oo saalixood samaynayso maxaad u samaynaysaa alaban limardaati illaahi caza wajal adoo ilaahay ridihiisa iyo abaalmarintiisa ku dalbaya dee soo maha marka cibaado kasta iyo camal kasta wuxuu xambaarsan yahay inaad ilaahay abaalmarin iyo rido kaga doonayso taasaa la yidhaha ducaau alcibaada marka cibaadaadka oo dhan baa soo hoosgelaya marka imika aayaddan waxaa lagu macneeyey falaa tadcuu maca allaahi ducaau lcibaada oo ducaau lmas'alana soo hoos gelayso oo waxaa la yidhi waxa weeye macnuhuba falaa tadcuu ay falaa tacbuduu maca allahi axadan ilaahay axadna ha la caabudina marka ducaau lcibaado lagu fasirana dee noocyadii cibaadadoo dhan baa soo hoosgelaya oo ay shamlisanaysa haddaba faman sarafa minhaa shay-an shay cibaadaadka noocyadeedii ka mida qofka u sarfiyey u jeediyey ligayr illaahi cid aan alla ahayn shay cibaadaadkii ka mid a noocyadiisii daliilu daliilkuna inuu qofka noocan waacda cibaadada ka mida ilaahay cid aan ahayn siiyaa inuu ku gaaloobayo waxa u daliila qawluhu hadalku alla yidhi tacaala koreeye waman yadcu maca allah ee waman yacbud maca allah qofka alle la caabuda ilaahan macbuud aakhara kale macbuudkaa kaloo laa burhaana xuja aanay ugu sugnayn lahu isaga bihi macbuudkaasi qofka ilaahay macbuud kale oonu daliil u haysanaya xujo la caabuda fa inamaa xisaabuhu kaa ilaahay cid kale la caabuday xisaabtiisu waxay ahaatay uun cinda rabbi rabbigii agtiisa ilaah baa xisaabinaya oo arrintaa ku ciqaabaya innahu ina alamra washa'na arrinka iyo xaalkuna wuxuu yahay laa yuflixu inaanay marnaba guulaysanayn oo aanay liibaanayn alkaafiruuna kuwa gaaloobay marka daliilka kufriga yani qofku inuu ku gaaloobayo u daliilihime inahu laa yuflixu lkaafiruun ilaahay markuu ka soo warramay ninka ilaahay cid kale la caabudaa inuu ilaahay kala xisaabtamayo ku ciqaabayo wuxuu ilaahay aayadda gunaanadkii iyo gebagabadii ka dhigay innahu laa yuflixu lkaafiruun gaaladu ma liibaanayso qofka cibaadadii ilaahay cid kala siyaana dee waa ku gaaloobay walaa yuflixu lkaafiruun daliilku waa kaas haddaba waxaa tafsiil ku jira oo la tafsiilinayaa ilan faman sarafa minha shay-an ligayr illaahi fa huwa mushrikun kaafirun waa caam qofka shay anwaacdii cibaadaadka ka mid a ilaahay cid aan ahayn u sarfiya waa ku gaaloobaya waa caam laakiin waa la kala qaadayaa oo waxaa loo kala qaadayaa fii ma yaqdiru calayhi alkhalqu iyo fii ma laa yaqdiru calayhi ila allah wixii khalqigu ay awood iyo karti u leeyihiin iyo wixii khaaliqa rabbi mooye cid kale aanay awoodin ayaa loo kala qaadaya oo tusaale ahaan baryadii ilaahay mooye cid kale waxaanay awoodin inaad cid aan alla ahayn ka baridood weydiisataa waa kufri iyo shirki tusaale ahaan ubadkii caafimaadkii arsaaqadii waxyaabahaas inaad ilaahay hayrkii aw hebel ama qabri ama xabaal aad u dul tagtood weydiisato waa shirki laakiin qofka makhluuqa ama khalqiga kale waxay awood u leeyihiin inaad weydiisataa shirki ma aha lacag baad u baahatay wax ku amaahiya nin xoola haystaad tiri war hebelow intaa amaahi amase isiibaaba tidhi shirki ma hadde waayo wuxuu hayuu ku siin karo biyaad u baahatay i waraabi cuntaad u baahatay isii waan u hayaa dee shirki ma aha marka waxaa la yidhaha alxayu alxaadir qofka nool ee xaadirka ah wuxuu karti u leeyahay isii inaad tidhaahdaa maaha shirki laakiin waxaa iyaduna shirki noqonaysa alxayu alghaayib qofka nool ee kaa maqan dee kuma maqlayo kuma arkayo inaad isaga wax ka dalabtoo tidhaahdo waxayo waxaasa iga maqana iisoo dhawee yacni waxay laga fahmayaa inaad caqiidaysan tahay qofkani inuu maqal iyo arag leeyahay dee dadka ka duwanow kownka uu ku tasarufayo waayo maanta xataa waxaan kartida u leeyahay dee markaan kula joogan xaadireen ku maqlayaan ku arkayaan ku siin karaa laakiin aanoon ogeyn oo aan ku arkayn oo kaa maqan oo waddan kala jooga dee halkan haddaan ka hadloon idhaahdo hebel waxayo waxaas ii fudude ama isii haddaan dee wasaa'ilka lagu wada xidhiidho aanad u marin ama telefoon ha noqoto ama dariiqo kale ha noqotee taa lafteedu dee xaadirkii oo kalun bay ka dhiganta waa qof kula jooga wasaa'ilul itisaal dee qaabka loo wada xidhiidho haddaad ula xidhiidho laakiin haddaad aaminto adoo halkaa iska fadhiya inuu meel heblaayo codkaagii ka maqlayo halkaa kaaga talin karayo iyaduna waa shirki marka calaa kulli xaal khulaasadu waxay tahay yacni khalqigu waxaanay karayn ee ilaahay mooye axad kale aanu karti u lahayn haddii ilaahay hayrkii la weydiisto taasaa kufri noqonaysa laakiin khalqigu waxay karaan haddii la weydiisto isagoo kula jooga oo xaadir ah awoodna u leh maaha shirki sidoo kale isticaanadii dalabulcawn dee qofka kula joogaa wuxuu karti u leeyahay war hebelo igu caawi maha shirki istikaasadii haddii dhibaata kula soo deristo waxbaa kugu dhacay qofkii wuxuu karayo waar iiga gargaar oo iga qabo dee shirki ma aha sidoo kale alisticaada magangelyadii haddii iyadoo lagu eryanayo oo dhibaata kugu soo fool leedahay qof wax kaa qaban karaa ila qofna waxbuu kaa celin karaa qofna kaama celin kara soo maha qof awoodu wax kaaga celiyeel oo intaa isagu karaya haddaad ka magan gasho oo tidhahda magan baan ku yahay iga celi dee shirki ma aha laakiin waxaa laga hadlayaa waxyaabaha ilaahay mooye cid kale aanay karin ilaahay unbaa laga kaalm kaalmada iyo gurmadka iyo magangelyada wixii dhibaato iyo dheefi ay ku jirto ilaahay mooye cid kale aanay kari karayn taa ilaahay mooye cid kale in la weydiistaa waa shirki waana cibaado ilaahay xaqi u leeyahy in isaga loo baraxtiro marka qaacidada waa inaad fahamsanaataan yani marka ducadan istiqaasadan isticaanadan isticaadadan laga hadlaayo waxaa loo kala qaadayaa uun fi ma laa yaqdiru calayhi ila allah iyo fi ma yaqdiru calayhi alkhalqu wixii khalqigu ay kartiya awood u leeyihiin ee iyagoo wada joogo dee alxayu alxaadir uu ku siin karo iyo wixii ilaahay mooye cid kale aanay karayn ayaa loo kala qaadayaa oo khalqigu waxay karayaan shirki ma aha oo dee way isweydiisan karaan waana isa siin karaan ilaahay mooye cid kale waxaanay awood u lahaynna ilaahay cid aan ahayn in laga martiyo oo laga baryaa shirki bay noqonaysa aayadda waman yadcu maca allahi ilaahan aakhara laa burhaana lahu bihi sifada ah yani waxaa la yidhi qofka ilaahay la caabuda macbuud kale macbuudkaa kaleo laa burhaana lahu bihi xujo aan u wahaysan waa sifo laakiin sifadu waxay u kala kacdaa sifa kaashifa iyo sifa muqayida eh sifadan waxaa la yidhaha waa sifatun kaashifa oo libayaani amri libayaani lamri alwaaqic waa sifo kashfinaysa oo sii caddaynaysa uun xaqiiqada jirta ee sifo wax qaydaysa oo shay kale lagaga ixtiraasayo meesha lagaga saarayo ma aha waayo macbuud dee xujo iyo daliil loo haystaa ma jiro oo haddii sifo muqayida laga dhigo waxay noqon lahayd laa burhaana lahu bihi yani macbuud aan xujo uhaysan lakin kuu xujo uhaystaa way u banaanta saasay noqon lahayd taasina waa kufri iyo shirki oo macbuud aan alla ahayn oo xaq lagu caabudo oo xujo lihi maba jiro idan sifadan laa burhaana lahu bihi waxaa la yidhaha waa sifatun kaashifa xaqiiqadun bay sii caddaysa ee macbuud kastoo ilaahay kayrkii la caabudo laa burhaana lahu bihi mid burhaan lihi ma jiro mid walba waa bilaa burhaan laakiin waxay sii caddaynaysaa un waa sifa kaashifa eh xaqiiqada waaqicee jirta unbay sii kashfinaysaa wa fi lxadiidi xadiidkana waxaa ku sugan ducadii ayuu sheekhu adiladeedii wadaaye adducaau ducada iyo baryadu mukhu lcibaadati cibaadada dhuuxeeda iyo asalkeeda weeyi hada alxadiid lam yasixa can اnabiyi salى اllahu alayhi wasalam lafdigaa adducaau mukhu lcibaada nebi moxamed kama ansixin salى اllahu alayhi wasalam waana xadiid daciifa sababu dacfigiisa fiihi ibnu lahiica iyo waliid ibnu muslim oo cancano ku sameeyey marka khulaasadu waxay tahay xadiidkan adducaau mukhu lcibaada ma ansixin laakiin waxaa inagaga filan oo inaga kaafiyaya oo ansaxay xadiidka xadiidu nucmaan ibni bashiir ee nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam adducaau huwa alcibaada isagaabana ka xeel dheer kan hore adducaau mukhu lcibaada kan nucmaan ibnu bashiir baa ka xeel dheer oo ka ablaqsan waayo waxaa ku jira xasri oo ka'annamaa waxa weeyaan cibaadadiiba inay ducadan u tahay adducaau ducadii huwa ducaagaasi alcibaada isagaaba cibaadadii ah waxay la mid tahay alxaju carafa xajkiiba waa carafo oo xajku macarafoo keliya acmaal kale arkaan kale waajibaad kale miyaanu lahayn wuu leeyahy laakiin waxaa loo jeedaa arkaanta xajka rukniga ugu muhiimsan ee ugu weyn ee haddii la waayo xaj anu ku ansaxayn waxaa ka mid ah alwuquufu bicarafa kanna waxa weeye cibaadaadka noocyadeedii way tiro badantoo ducada uun kuma koobna eh laakiin noocyada ugu muhiimsan ee halbowlaha u ah cibaadada waxaa ka mid ah baryada iyo ducada waayo waxaa ku jira tadallul iyo isdullayn iyo isdhuldhig ciddaad baryayso aada awood iyo qudro iyo tasarruf koonkaa u qirayso marka taasina ilaahunba xaqu leh in awooddaa iyo tacdiimkaa la siiyo oo isaga la baryo wax la weydiiso marka xadiisu nucmaan ibni bashiir adducaau huwa alcibaada sheikhuna muqbil ibnu hadi alwaadic calayhi raxmat ullah waa xadiis uu ku saxiixiyey kitaabkiisa asaxiixu lmusnad mima laysa fi saxiixayn waa xadiis markaa saxiixa adducaau huwa alcibaada oo kan daciifka ah aad kaga kaaftoomayso وفي الحديث waxaa ku sugan الدعاء duعadii مخ العباadة cibaadada dhuuxeeda iyo asalkeedaba weeyi waa xadiiث ضaciif oo nebiga ka ansixina lakin waxaa kaaga filan الدuعاaء huوa العibaadة kitaabkaaga ama buugaaga ku dul qoro الدuعاaء huوa العibaadة waxa weeyaan rawaahu نuعman iبن bashيr xadiidka نuعman iبن bashيr baa wariyey وصxaxahu شheikhuna مqبل الwاadعي في صحيح المسند mima laysa في الصحيiحayn kadalika calaamaة الألbاني عalيh رaحmaة الlah wuu صaxiixiyey wdaliilu daliilkuna qowluhu tacaala hadalku alla yidhi weeyaan koreeye inay ducadu cibaado tahay hadalku ilaahay yidhi baa u daliila uu rabbi yidhi waqaala rabukum udcuunii astajib lakum waqaala rabukum rabbigiin waxa uu yidhi udcuunii aniga ibarya astajib lakum waan idin aqbali ah waayo ina aladiina kuwa yastakbiruuna ka santaagaya can cibaadatii cibaadadayda ka kibrayaa sayadkhuluun waxay geli doonaan jahannamo jahannamo ayaa ay geli doonaan daakhiliin iyagoo dullaysan haadihi alaaya ilaahay addoommadiisa wuxuu ku amray inay baryaan waxaanu u ballan qaaday inuu ajiibo waa hadday asbaabtii ijaabada la yimaadaan waayo dee maanta ummadda islaamka waynu arkanaayo hadh iyo habeen yaa allah haday hayaan lagana hoos qaadi maayo sababtuna waxa weeye dariiqii ijaabada iyo aqbalaadda ayay iyagu macaasi iyo mukhaalafaad isaga awdeen oo ay xidheen ijaabadii waddaday noo soo maraysay ayaynu inaku iska awdnay nu xidhnay waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwat adaaci idaa dacaan falyastajiibuu lii waliyu'minuu bi lacallahum yarshuduun ilahay aayaddaa wuxuu ku tilmaamay asbaabu lijaaba iimaan dhaba in lala yimaado iyo istijaaba liamri llahi wa rasuulih ilahay iyo rasuulkiisa in la ateeco intee ummadda maanta ka adeecaysa amarka ilahi iyo amarka rasuulka inteese caasiyaysa yani waad garan kartaa yani labadaa markaad isbarbar dhigto faraqa iyo baaxadda udhaxaysa intay isku jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay ducadu inay cibaado tahay oo adducaau huwa alcibaada inay ducada iyo baryadu cibaado tahay waxaa u daliila ilaahay markuu yidhi ibarya aayadda muxuu ku gunaanadu ku gebagabeeyey ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii cibaadadanna waa teedee adducaa waa ducadaa laysa soo amray kuwa cibaadadayda ka santaagaya iyagoo dullaysan bay jahannamo geli cibaadada loo jeedaana waa ducadaa hore udcuunii astajib lakum marka aayaddu waxay caddaysay ana adducaa huwa alcibaada inay ducadu cibaado tahay ayay caddaysay wadaliilu lkhawfi cabsida daliilteeduna qowluhu tacaala hadalku alla yidhi weeyaan koreeye falaa takhaafuuhum wakhaafuunii in kuntum mu'miniin waxaa la yidhi falaa takhaafuuhum ha ka cabsanina kuwaas gaalada iyo shayaadiinta iyo waxay wataan ha ka baqanina wakhaafuunii aniga uun iga cabsada baa alla yidhi in kuntum mu'miniin haddaad mu'miniin tihiin marka cabsidu inay cibaado tahay waxa u daliila ilaahay baa ina amray waxyaabaha layna amrayna waa cibaado laynagu addoonsaday oo macna alcibaad addoommada aynu nahay macnaheeduba waa wixii laynagu addoonsadee amar iyo nahyi aha inaynu amarkana fulino nahyigana ka tagno marka ilaahay muxuu ina amray inaynu isaga ka cabsanno oo keyrkii aynaan ka cabsanno laakiin waxay isweydiin leh cabsida ilaahay mooye cabsi kaleba miyaanay jirin maya way jirtaa cabsidu way qaybsamaysaa cabsidu way qaybsamaysaa oo waxay u qaybsamaysaa cabsida cibaadada ah ee qofka waxa weeyaan ilaahay kayrkii siiya uu shirki ku dhacayo iyo cabsida iska dabiiciga ee bani aadamka ku beeran ee aan shirkiga ahayn cabsida marka waxa weeyaan cibaadada ah ee qofku haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu barax tiri waayo uu shirki ku dhacaya waxa weeye qofku inuu waxa weeyaan axad ka cabsado cabsi uu ku tacdiiminayo uu ku weyneynayo ugu dhowaanayo oo uu aaminsan yahay inuu dhib iyo dheefa isagu gacanta ugu hayo tasaruf uu ku leeyahay maamulka iyo koonka cabsida noocaas waa cibaado ilaahay mooye cid kalena uma banaana oo cabsida noocaasa ilahay unba xaqu leh in ilaahay laga cabsado cabsida noocaas waayo rabbi isagaa dhib iyo dheefba gacanta kuugu haya isagaa kownka ku tasarufaya oo kuu talinaya isagaa wax ku yeeli kara waxna ku siin kara marka cabsidaa cibaadada ah ee taqarubka iyo tacdiimka iyo weynidu ay ku dheehan tahay waa cibaado ilaahay mooye cid kale xaq uma leh haddaad cid kale cabsida noocaasa ka cabsatona waxaad ku dhacaysaa shirki laakiin cabsida aan shirkiga ahayn waxaa la yidhaha alkhawfu abiici cabsida abiiciga ah ee dabiicada aadamaha ku beeran macnaha taasi waxay tahay wax dhibaato leh hadduu kaa soo horbaxo inaad ka cabsataa waa cabsidii dabiiciga ahayd ee basharka o dhan ku beeray taasi shirki ma aha oo libaax hadduu halkaa kaaga soo baxo dee maaha inaad tidhahdo shirki baan ku dhacaya ka cabsan maayo ad ku socoto waad ka cabsanaysaa waad ka baxsanaysaa wax alla wixii aad isaga teedi karta ama aad kaga badbaadi karta waad samaynaysaa sidoo kale dabku yani inuu wax gubo ayaad garanaysa dee waad ka cabsanaysa gacmaha la geli maysid oo odhan maysid dee ka cabsan maayo waana tii ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi muuse uu ku sifeeyey faasbaxa fi lmadiinati khaa'ifan yataraqab markii qoomkiisa ay u tashadeen ee ay dooneen inay shirqoolaan wuxuu magaaladii isaga baxay khaa'ifan isagoo nebi muuse cabsanaya maa cabsidii cibaadada laakiin qoomkiisan u tashaday ee doonay inay dilaan ayuu dee ka cabsanayay marka calaa kullin cabsidaa waxaa la yidhaha alkhawfu abiici shirkina ma aha waa qofku wixii dhib ku ah inuu ka baqdo iska badbaadiyo waa cabsida abiiciga ee basharka o dhan ku beeran shirkina ma aha laakiin tan shirkigii waa taa aynu tilmaannay ee tacdiimka iyo weynida iyo taqarubku la socdo weynaynta iyo taqarubka uu la socdiyo ictiqaadku wadaliilu rajaa'i rajada daliilkeedii waxa weeye wadaliilu rajaa'i rajada daliilkeediina waxa weeye qawluhu odhahdii alla uu yidhi tacaala koreeye faman kana yarjuu liqa'a rabbih falyacmal camalan saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada waxa uu rabbi yidhi subxaanah faman kaana yarjuu liqa'a rabbih ruuxa ahaaday rabbigii la kulankiisa kii rajaynaya ee doonaya falyacmal ha sameeyo camalan camal camalkaasoo saalixan wanaagsan walaa yushrik yaanu kuna lamaanayn bicibaadati rabbihi rabbigii cibaadadiisa axadaa qof kale intuu camal wanaagsan sameeyo axad kalena yuu ku lamaanayn macnaha la yimaado alikhlaas walmutaabaca oo camalka saalixi waa camalka waafaqsan dariiqii nebiga sala allahu alayhi wasalam walaa yushrik bicibaadati rabbihi axadanna waa ikhlaaskii marka camalkaa waa inuu la yimaado rajadu yani qofku inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo raxmaddiisa rajeeyo waa nooc min anwaaci alcibaada inay cibaado tahayna waxaa u daliila aayadda qur-aanka ah iyo iyo aayaadka kale ee ilaahay ku tilmaamay inay tahay min sifaati cibaadihi almu'miniin oo rabbi waxa uu yihi ina aladiina aamanuu waladiina haajaruu wajahaduu fii sabiili illahi ulaa'ika yarjuuna raxmat allah wallahu gafuurun raxiim kuwa iimaanka laga helay ee waxa weeyaan ilaahay dartii u hijrooday ee ilaahay dartii u jihaaday ulaa'ika yarjuuna raxmat allah waxau rabbi yidhi kuwa sifaatkaa laga helay ilaahay raxmaddiisa ayay rajaynayaan wallahu gafuurun raxiim marka yacni ilaahay wuxuu ku ammaanay mu'miniinta inay raxmaddiisa rajaynayaan ammaanta uu addoommadiisa sifadaa ku ammaanayna waxay daliil u tahay ilaahay inuu jecel yahuu raalli ka yahay waxa alla uu jecel yahay ee raallida uu ka yahayna waa cibaado loogu dhowaado weeye marka waxa aayaddan iyo aayaddii hore ay daliil u yihiin in alrajaa uu yahay camal qalbi ah oo waxa weeyaan cibaado ah oo ilaahay loogu dhowaado sida khawfkuba camal qalbiyo cibaadaha uu ahaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado rajadu marka iyada lafteedu sidai aynu hore ugu soo tilmaannay anwaacu lcibaadaat ayay qaybsamaysaa oo dee marna shirki bay noqonaysaa marna waxaan shirki ahay inuu caadi u bannaan waxay shirki noqonaysaa marka wax ilaahay mooye cid kale aanay karin haddaad ilaahay kayrkii ka rajayso waa shirki dee masalan haddaad ilaahay kayrkii ka rajayso ubad iyo awlaad inaad ka hesho dee waa shirki awlaadda ilahay unbaa bixiya yahabu liman yashaau inaasan wayahabu liman yashaau dukuur aw yuzawijuhum dukraanan wainaasan wayajcalu man yashaau caqiima macnaa dhasha iyo ubadku waa hibe alla bixiyo marka haddaad ka rajayso cid aan alla ahayn dee waa shirki laakiin qof haddaad ka rajayso inuu xoogaa lacaga ama dayna ku siiyo dee shirki ma ah waayo wuu karaa marka daabidkii iyo qaacidadii horun baad u noqonaysaa oo rajada wixii aadamuhu ay karaan way kala rajayn karaan laakiin ilaahay mooye cid kale waxaanay karin alluun baa laga rajeeyaa kayrkii in laga rajeeyaana shirki bay noqonaysaa rajada lafteedu waxay u kala kacdaan maxmuud iyo madmuum rajada maxmuudkee la ammaanay waa qofku inuu shayga rajeeyo maca alakhdi bilasbaab isagoo asbaabtiina la imanaya sida masalan qofku inuu walad iyo dhal ama ubad doono isagoo guurkii xalaash ahaana dee la imanaya rajada laakiin madmuumkee la caayey waa qofku inuu wax iska rajeeyo biduuni alakhdi bilasbaab isagoon sababtii iyo wadadeediiba marin sida qofka walad ama ubad doona guurkiina diida yani biduuni nikaax ayuu walad rajaynaya waa rajaa madmuum rajadu culimmadu waxay isweydiiyaan horta alkhawfu waalrajaa fii qalbi lmu'min ka janaaxayi taa'ir cabsida alle laga cabsado iyo rajada ilaahay subxaanahu wa tacaala la rajeeyo ruuxa mu'minka ah waxay u yihiin sida labada baal ee uu ku duulayaa shimbirka ayuu yihiin shimbirku labada baade uu ku duulo sida labadaa baal ayuu yihiin shimbirka ayaa mu'minkana ayuu yihiin alkhawfu waalrajaa oo shimbirku labadaa baade uu ku duulaya dee kama maarmo mid hadduu waxa weeyaan si noqdo ama uu go'o dee wuu soo dhacaya waanu dhimanaya qofka muuminkiina baalasha uu ku duulaa waa alkhawfu waalrajaa oo dhinacna ilaahay raxmaddiisuu ka rajaynaya oo ka quusan maayo dhinacna cadaabkiisuu ka cabsanaya oo isdhigan maayo bayna alkhawfi waalrajaa laakiin waxay culimmadu isweydiiyaan kee la xoog badinayaa ee la farabadinaya ma rajada mise cabsida horta markuu qofku camal saalix iyo cibaado samaynayo jaanibka rajada ayuu xoog badinayaa oo ilaahay buu ka rajaynaya abaalmarinaya sawaab macsiyo iyo xumaan markuu arkana jaanibka khawfka ayuu xoog badinayaa oo cabsida ayuu xoogeynaya u farabadinayaa si aanu macsiyada ugu dhicin xaaladda kale uu ku sugan yahayna waxay culimmadu yidhaahdaan markuu ku sugan yahay fii xaalati sixa caafimaad qabka ee uu iska fayow yahay ee uu awood iyo itaal badan leeyahay xaaladda noocaas waxa uu xoog badinayaa jaanibka waxa weeyaan khawfka iyo cabsida si aanu waxa weeyaan macaasida ugu dhicin laakiin marka fii xaalati lmarad xanuun ee uu dhulka u dhaco ee uu dhimasho u dhowaado wuxuu xoog badinayaa uu ziyaadinayaa jaanib rajaa si aanu ilahay naxariistiisa uga quusan ila ilahay xadiis lqudsi wuxuu ku yidhi ana cinda danni cabdii bi marka mala xun si aanu uga malaysan uu malo wanaagsan ilaahay uga malaysto ilaahayna malaha ugu rumeeyo jaanibka rajada uu raxmadda ilahay rajaynayo uu xoog badinaya ودليل التوكل تلا سارشد دليل كيدنا قوله تعالى هذا الكؤل يدي وي وعلى الله الله فتوكلوا تلا سارت إن كنتم مؤمنين هذا المؤمنين تي إله تلا سارت وحال إلى تقديم المعمول على العامل يفيد الحسرة والتخصيص نحو ذا مركا الله دقنا أيو يعني وحال إلى هذا شيء معمول كان لقو عمل فليو إن عامل كيسا لقى صهر مريا وحفائدية تخصيص shaygaa lagu gaar yeelayo oo xukumkii lagu xasrinayo ama lagu koobayo imika cala allahi waa jaara majruur fatawakkaluu ficil amarkaana waa mutacallaqii ay ku tacalluqaysay tacalluqna waa camal marka jaara majruurkan mutacalliqa ah horumarinta laga soo hormariyey mutacalliqiisi oo fatawakkaluu ah waxay faa'iidaynaysaa xasri iyo takhsiis macnuhuna wuxuu noqonayaa wa cala allaahi alla uun dushiisa cid kale maahe waa xasraada wa cala allah alla uun fatawakkaluu tala saarta cid kalaa lagu diidan yahi in kuntum muminiin haddaad muminiintihi waxaa kaloo rabbi yidhi waman yatawakkal cala allah alla qofka tala saarta fahuwa xasbuh ay kaafiih ilaahay kii ku filan ee kaafiyaya weeyi idan tawakulku waa alictimaadu cala allah fii xusuuli almatluub wa dafci almakruuh maca asiqati biاllah wa ficli alasbaabi almashruuca waxaa tawakulka sharcigu u yahay in ilaahay la cuskado loo cuskado yacni shayga aad dalbayso iyo dhibka aad diidaysay doonayso inuu kaa difaaco alleh yacni dhib iyo dheefba inaad ilaahay u tala saaratood cuskato adoo ilaahay ku kalsoon asbaabtii sharciga ahaydna la imanaya oo waxaa la yidhaha tawakul lama yidhaahdo qofku inuu isdhigto oo iska fadhiisto u yidhaha ilaahay baan tala saartay yacni hadallada soomaalida waxaa ka mid ah ee xikmadda iyo caqiidada saxdaa ku dhisan xagla laaban xoole kuma yimaadaan dee alsamaau laa tumtiru dahaban walaa fida cirku dahab iyo dheeman dee ma da-o macnaha qofku dee cuud hadduu doonayo wuu shaqaystaa ilma hadduu doonayo wuu guursadaa cilmi hadduu doonayo wuu dalbaa wax iska yimaadaa ma jiro biduuni sabab marka tawakulka rasmigii kaasi tawaakul baa la ydhaha waa isdhigasho sharcina ma aha laakiin ka sharcigii waa ka ad adigoo asbaabtii la imanaya ilaahayna aad tala saaratood cuskato waayo waxaa la yidhi cuskashada ilaahay aad cuskato bilaa sababna yacni dee sharciga matluubka a ma aha keligeed inaad sababtoo keliya aad samayso adoon ilaahay cuskanna iyaduna ma aha ta sharcigee lagaa doonayo ee sida sharcigii waxa weeye inaad allana cuskato sababtiina la timaado oo sababtu keligeed waxba ma qabato haddaad tidhaha ilaahay baan tala saarto yani far dhaqaajin maayana tawakul yani saxa ma aha oo sunada ilaahay ee kawnigaa waxay ku dareertay wajacalnaa likulli shayin sababa sunanta kawnigii waxay ku socotaa in shay walba asbaab iyo wasiilo uu leeyihi idan tawakulka sharcigii waa kaas waa in dhib iyo dheefba ilaahay loo cuskado iyadoo lagu kalsoon yahay asbaabtiina lala imanayo wanaagga lagu helayey iyo asbaabtii dhibka lagaga badbaadayey anku bariye meel baydhsan seexo ayay odhan jirtay soomaalidu soo maha marka ilaahay subxaanahu wa tacala hadda waa qaadir adigoo banaankaa jifuudda ilaahay ku badbaadin karaa laakiin sunnada ilaahay baa waxay ku dareertay wax walba sabab iyo sunne ayuu leeyihi in asbaabta shay walba soo maro oo dellaamidaa haddaad jiibsatoo tidhaahdo halkaasaan ku badbaadaya dee adays halaagay wey gaarigaa ku maraya marka hada huwa tawakul waa tawakulka cibaadada ah laakiin waxa dadku ay karayaan dhexdooda inay isku wakaashaan oo isu tala saartaan oo tidhaha hebel baan u wakiisho waxaa inuu ii qabto dee wuxuu karayo taasi shirki ma aha shirki taasi ma aha oo mar walba qaacidadaas way kula socotaa waxay anwaacdan cibaadaadku ay shirki noqonayaan ilaahay mooye cid kale waxaanay karayn marka ilaahay hayrkii laga doono markaasay shirki noqonaysa wa daliilu raqba doonista iyo jacaylka khayrka iyo wanaagga iyo ridaha rabbi la doonayo iyo warahba cabsida cuquubada iyo cadaabka rabbi laga cabsanaayo daliilkeeduna iyo walkhushuuci khushuucda ilaahay dartii loo khushuucayo daliilkeeduna qowluhu tacaala hadalku alla yidhi weeyaan inahum kanuu yusaaricuuna fi lkhayraat wayadcuunana ragaban warahaba wa kanuu lana khaashiciin ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi zakariye ehelkiisa markuu ammaanayey wuxuu yidhi inahum iyagu waa ree zakariye eh kaanuu waxay ahaayeen yusaaricuuna fi lkhayraat kuwa khayraadka u degdega oo u dhaqsada wayadcuunana waanayna caabudi jireen oo waana baryi jireen ragaba iyagoo doonaya ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmaddiisa oo dee asbaabteediina la imanayo camalka saalixa ah wa rahaba iyo iyagoo cuquubadii iyo cadaabka rabbi ka cabsanaya oo asbaabteediina la imanayo oo dee macaasida iyo waxa cuquubada lagu muto ka fogaanaya wa kaanuu waxaanay ahaadeen lana annaka khaashiciin kuwa noo khushuucsan oo annaka isu kaayo dulleeya dartayoo isku dhuldhiga ayay ahaadeen haadihi alaaya waxay markaa daliil u tahay rakbada iyo rahbada iyo khushuucda oo wa kaanuu lanaa khaashiciin alkhushuuc qalbigu inuu qoyo oo uu cabsado oo cabsi ilaahay qalbiga intay ku dhibicdo ilaahay aad weynaysood isu dhul dhigto waa cibaada ilahay un baana xaq u leh yani waxa weeyaan alrahba cabsidu waxa weeyaan waa cibaada ilahay un baana xaq u leh alraqba waa cibaada alla un baana xaq u leh walidalik ayaa rabbi waxa uu lahaa wa ilaa rabbika farqab rabbigaa un doon oo ridihiisa iyo raxmaddiisa raadi cid kale kuma naxariisan karto ridona kuma siin karto wa daliilu raqba wa daliilu rahba aydan wa iyaaya farhabuun aniguun iga cabsada ayaa alla u yidhi daliilu lkhashyana inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa waa aayadda soo socota farqiga markaas u dhaxeeya raqbada iyo rajada iyo rahbada iyo khashyada ama khawfka sidaan hore u tilmaanay way kala xeel dheer yihiin oo alrahba waa cabsi alkhawfna waa cabsi laakiin alrahbatu ablaqu min alkhawf rahbada ayaa khawfka ka xeel dheer oo macnaha khawfku waa cabsi un mulaqa alkhawf laakiin rahbadu waa cabsi camal la socdo oo macnaha iyagoo ka cabsanaya ilaahay ciqaabtiisa ayaa waxyaabihii ciqaabta ay ku mudan lahaayeenna ay ka fogaanayaan oo ka cararayaan oo waxay xambaarsan tahay rahbadu alfiraaru min almarhuub in laga cararo laga fogaado wixii laga cabsanayay asbaabtiisiiba oo macaasidii ah raqbaduna waa doonis ay la socoto camal iyo sacyi oo iyagoo ridaha rabbi doonaya ayay sacyigii iyo sababtiina raacinayaan oo ah inay camal iyo cibaado sameeyaan wixii ay ilaahay raxmadiisa ku heli lahaayeen marka raqbaduna way ka xeel dheer tahay rajada oo rajadu waa amacun raje aad rajayso shaygii laakiin raqbada waxaa la socda sacyi iyo sabab camalkii khawfkuna waa cabsi uun laakiin rahbada waxaa la socda camal inaad waxaad ka cabsanaysay ka carartood ka fogaato isaga iyo asbaabtiisiiba khawfka iyo khashyadana sidaynu hore u tilmaanay khawf waa cabsi un laakiin khashyadu waa alkhawf almabniyu cala alcilm waa cabsida cilmiga ku dhisan ee xambaarsan cilmi aad og tahay ilaahay weynidiisa iyo cadamadiisa ayaa la yidhaahdaa alkhashya walidalika ayaa ilaahay culimada ku sifeeyo alla uu yidhi inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa wa daliilu lkhashyati khashyada iyo cabsida daliilkeeduna qawluhu tacaala hadalku rabbi yidhi weeyaan falaa takshawhum wakshawnii falaa takshawhum aalimiinta iyo kafarada iyo waxay wataana ka cabsanina wakshawnii aniga uniga cabsada baa alla u yidhi subxaana marka inay cibaado taad garanaysaa maadaama alla ina amray isaguun khashyada inaynu u khaalis yeello inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa wa daliilu linaaba noqoshada daliilkeeduna qawluhu tacaala hadalku alla yidhi weeyaan koreeye wa aniibuu ilaa rabbikum waaslimuu lah wa aniibuu u noqda ilaa rabbikum rabbigiin xaggiisa u noqda oo wa aslimuu u hogaansama lahu alleh islaamku waa caam iyo khaas alislaamu alkawni waa islaamka caamka ahoo jin iyo insigaal iyo muslim waxa adduunka ku noole waxay ku khasban yihiin ilaahay xukumkiisa iyo qadaagiisa inay u hoggaansamaan oo qofna ilaahay xukumkiisa kama hoos bixi karo markuu doonuu ilaahay cudur ku ridayaa waana ka alla ku tilmaamay walahu aslama man fi samaawaati waalardi طawcan wa karha wa ilayhi yurjacuun laakiin islaamka aayaddan loo jeeda wa aslimuu lah waa islaamkii khaaska ahaa waxaana la yidhaha alislaamu sharci islaamka sharciga ah waxaana macnihiisu yahay alistislaamu lixukmihi sharci ficlan wa tarka waa in loo hogaansamo xukumka ilaahay ee sharciga ah adoo amarkii wuxuu ku amrayna la imanaya wuxuu kuu diidayna ka tegaya taasina waxay gaar u tahay addoommadiisa muuminiinta ah waayo iyagunba dee ilaahay u hogaansamee gaalada iyo dalamadu waa mucaanidiin ilaahay amarkiisa ku madax adaygay inaabadu markaa waa noqoshadii iyo tawbadkeenkii ilaahay un baana loo toobad keenaaye aadamo looma toobad keena dee watuubuu ila allah jamiican ayuha almu'minuun la'allakum tuflixuun wa daliilu linaaba inaabada iyo noqoshada daliilkeedu qowluhu tacaala hadalku alla yidhi weeyaan wa aniibuu ilaa rabbikum rabbigiin xaggiisa u noqda marka inaabadu waa alrujuucu ila allah tacaala bilqiyaami biaacatih wa ijtinaabi macsiyatih waxaanay u macno dhowdahay altawba sida waxa weeyaan asheekh ibnu cuthaymiin uu tilmaamay lakinaha araqu minha laakiin tawbada ayay u macno dhowdahay waxa alla uu yidhi markaa wa aniibuu ilaa rabbikum rabbigiin xaggiisa u noqda oo waaslimuu lah u hogaansama wa daliilu listicaana isticaanada daliilkeeduna qowluhu tacaala hadalku alla yidhi weeyaan iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin iyadoo laga warbixinaayo ilaahay ka xikaayoonaya hadalka qofkii muuminkaa cibaadaysanaya uu odhanayo iyaaka adoo keliyaan allahayow nacbudu ku caabudaynaa wa iyaaka adoo keliyaanu allahayow nastaciinu kaa kaalmo dalbaynaa wa fi lxadiidi xadiidka waxaa ku sugan odhaahdii nebiguu yidhi sala allahu calayhi wasalam ibnu cabbaas markii uu tarbiyeynayey uu barbaarinayey ida stacanta fastacin billaah marka aad kaalmo dalbayso eed caawimo u baahan tahay ilaahay uun ka kaalmo dalab idan isticaanadu waa alabulcawn kaalmo dalab kaalmaduna sidii noocyadii hore cibaadaadka aynu kusoo sheegnay dee aadamuhu waxay karayaanay iska caawin karaan inay weydiistaan shirki ma aha laakiin ilaahay mooye cid kale waxaanay awoodin inaad ilaahay hayrkii weydiisataa taasaa shirki noqonaysa taasaana a cibaadada ilaahay xaq uu leeyahy in loo badhaxtiro taasaana a ta aayaddu sheegayso wa iyaaka nastaciin waxaana ku jira xasri waayo isticaanadu waa cibaado ilaahay xaq uu leeyahay keligii oo iyaaka mafcuulkii baa laga soo hormariyey nastaciinu xasri buu faa'iideynaya oo waa taqdiimu almacmuul cala alcaamil yufiidu alxasra oo adoo keliyaanu kaa kaalmo dalbanaa weeyi wa daliilu listicaada magangelyo dalabka daliilkiisuna qowluhu tacaala hadalku alla yidhi weeyaan qul acuudu birabbi alfalaq wa qul acuudu birabbi annaas qul waxaad tidhaha nebi allow acuudu waxaan magan gelayaa birabbi alfalaqi waa beriga rabbigiisa alfalaq waa waaga yani ilaaha waagaa beriya rabbiga u ah ayaan waxa weeyaan magan gelayaa waqul waxaad tidhaha nebi allow acuudu waxaan magan gelayaa birabbi annaas dadka rabbigooda ayaan magan gelayaa alisticaada waa alabu licaada qofku inuu dalbo in la magan geliyo magangelyadiina sidii noocyadii kale labuunbay u qaybsamaysaa oo wixii aadamuhu ay karaan dee way iska magan gelin karaan oo nin waxa weeyaan cadow eryanayo qof dee ka dhicin karo uga kaalmayn kara hadduu u galo dee wuu magan geli karaa waanu ka badbaadin karaa shirkina ma aha laakiin ilaahay mooye cid kale waxaanay awoodiyo karti u lahayn in ilaahay cid aan ahayn laga magan galo taasaa shirki noqonaysa marka alisticaada ilaahay mooye cid kale waxaanay karin cidda laga magan gelaya waa rabbi un subxaanahu wa tacaala waana nooc min anwaaci alcibaada wa daliilu listigaasa istigaasada waa gurmad dalabka marka gurmad la doonayo siintan siinu dalab baa la yidhaha oo alistigaasa ay alabu lkawf waa qof gargaar iyo gurmad dalbaya marka istigaasada daliilkeeduna qawluhu tacaala hadalku rabbi yidhi weeyaan id tastakiisuuna rabbakum fastajaaba lakum waxaad xustaa nebi allow dadkana u sheegtaa id tastakiisuuna xilligii aad gurmadka iyo gargaarka ka dalbayseen rabbakum rabbigii ee fastajaaba lakum uu idin ajiibay markaad ilaahay idinkoo gurmad iyo gargaar ka dalbaya uu idin ajiibay ee malaa'igta uu idinku xoojiyey waxay ahayd ghaswadii waxa weeyaan duulaankii beder waxa weeyaan ghaswatu uxud ayay ahayd cafwan maya waa ghaswatu beder bay ahayd alistigaasa iyo alisticaana waxay ku kala duwan yihiin istigaasadu waa talabu lkawth cinda ashadaa'idi waalkurubaat marka qofka ay balaaya ama dhib ku soo dego in gurmad iyo gargaar deg dega u dalbo ayaa la yidhaha istigaasa talabu lkawth waa marka shiddo iyo kurba qofka ku dhacdo oo ducadu way ka caamsan tahay yani farqiga udhexeeya ducada iyo istigaasada ducadu waa caam waa qofku wuxuu dalbaya un laakiin istigaasadu waa markay dhibaata kugu soo degto inaad cid kaaga gargaarto doonto oo dee sida waxa weeyaan waktigaa sida ghaswada beder oo kale markaas alistigaasa waa alabu lkawth cinda ashidda waalkurba in markaa gurmadkii laga dalbo cid aan alla ahayn wixii ilaahay mooye cid kale aanay kaaga gurman karayn shirki bay noqonaysa laakiin qofku wuxuu karayo wuu kaaga gurman karaa waanaad ka dalban kartaa shirkina ma aha wa daliilu dabxi waxa weeye gowraca daliilkiisu qawluhu tacaala hadalku alla yidhi weeyaan qul ina salaatii wanusukii wamamaatii wamaxyaaya wamamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin laa shariika lah waxa uu rabbi yidhi qul waxaad tidhaha nebi allow ina salaatii salaadayda iyo wa nusukii gowracayga iyo wa maxyaaya noloshayda iyo wa mamaatii dhimashadayduba lilaahi allah ayay u sugnaadeen allihii rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda ahaa laa shariika lah cid la wadaagtaana alla uma sugno oo ilaahay unbay u badhaxtirantay macnaha tasarufaadkayga iyo acmaashayda oo dhan nolol iyo dhimashaba iyo salaad iyo gowracba ilaahay baa iska leh shaahidka aayadda aynu ka deliishanaynaa waxa weeye wa nusuki nusugu waa gowriciyo dabxigii marka lilaah baa layidhi ilaahay bay usugnaatay oo ilaahay kayrkii in wax loo gowracaa shirki weeyaan rasuulkuna wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam wa min asunati sunnadana waxaa ka mid ah lacana allahu man dabxa ligayr illaah ilaahay wuxuu naxariista ka durkiyey ilaahay kayrkii cidda wax u gowracda aw hebel baan wankan usoo qabtoon u qalay jinkaa lagu laaluushayaa dadka qaarkood marka jinka iyo waxa weeyaan ay cidi ka dhexadlaan wax waxaa la yidhaahdaa waxbaa loo qalaya oo ruuxaantiiba laga coodinaya waa jinkii oo la laaluushayo waktiga waktigiisaba markaa soo noqonaya waa shirki marka gawracu waa cibaado ilaahay loogu dhawaado eh wax jin iyo insi loogu dhawaado ma aha inuu gawracu cibaado yahayna waxaa kuugu daliila suuradda aynu wada naqaano ee naacateyn maxaa ka mid ah aayaadkeeda waxaa ka mid ah maxay fasalli lirabbika wanxar bal hadda eeg waynu wada xafidsannahay laakiin macnaheeda ma garanaynaa talow waa fasalli lirabbika rabbigaa nebi maxamedow u tuko isaga keligii oo wanxar isaga dartii uunu qalo u gowrac siduu salaada rabbi u leeyahay ayuu gowracana isagu u leeyahay dee haddaad labadaa kala qaado shirki baad ku dhacdoo tidhaahdo ilaahay baan u tukan laakiin kayrkii baan u qalin may ilaah aad u tukatay isaga unu qal walidaalik farqi baa udhaxeeya yacni cidda loo gowracayo iyo waxa loo isticmaalayo yacni neefkan aad qashay martisooriyuu noqon karaa wuxuu noqon karaa weliimadii qofka arooskii waxa weeyaan ku weliimaysanaya casuumadiisa waxay noqon kartaa hadigii qofka xaajiga ah uu qalaayay maalinta tobnaad waxay noqon kartaa udxiyadii waxay noqon kartaa waqlashii ilmaha yaree ku dhashay maalinta toddobaad waxay noqon kartaa fidyadii qofka xaajiga ah hadduu waajib ka tago ama maxduuru ku dhaco marka sida sifaadka loo isticmaalaya way kala duduwan tahay sadaqay iska noqon kartaa waalidiintaada aad u bixiso laakiin halka shirkigu ka soo gelayaa maaha sifada loo isticmaalayo waa niyada dabxiga iyo gowraca yaad u qashay marka ugu horaysa magacii ilaahay waa inaad ku qasho ilaahay dartiina u gowracdo bismi illaah marka magacii ilaahay baad ku gowracday ilaahay dartii baanaad u qashay laakiin markaa ama martisoorye ha kuu noqdo ama hadyi ha kuu noqdo ama caqiiqa ha noqdo ama fidye ha noqdo ama sadaqa ha noqdo laakiin waxaa la diidayaa waxaan u qalay aw hebel ama ilaahay kayrkii baan u qalay taasaa shirki ah wadaliilu nadri nadarka daliilkiisuna waxa weeyi qawluhu tacaala hadalku alla yidhi yuufuuna binnadri wayakhaafuuna yawman kaana sharuhu mustatiira yuufuuna waxay oofinayaan addoommada muuminiintii binnadri nadarkay oofinayaan wayakhaafuuna waxaanay ka cabsanayaan yawman maalin maalinkaasoo kaana u ahaaday sharuhu sharkiisu mustatiira mid faafsan oo caam ah waa yawmu alqiyaama marka dhibaatadu ay caam yeelayso kownka oo dhan hadihi alaaya waxay daliil uga tahay nadarku inuu cibaado yahay waayo ilaahay wuxuu ku ammaanay addoommadiisa oo mu'miniinta waxaa lagu ammaanay inay nadarka oofiyaan oo yuufuuna binnadri waxa mu'miniinta rabbi ku ammaanaana dee waa cibaado un mar hadduu cibaado yahayna ilaahay mooye cid kale xaq kuma leh nadarku labuu u qaybsamaa nadru taaca iyo nadru macsiya horta aslu nadri tacriifkiisa waxaa la yidhaha maa alzamahu shaksu calaa nafsi wax sharcigu hore ugu waajibiyey ma aha waa waxa qofku isagu naftiisa ku waajibiyo inaad tidhaahdo waxaan ku nadray berri inaan soomo berri dee soom waajib kuguma ahayn laakiin naftaada adaa ku waajibiyey inaan waxaa sameeyaan ku nadray nadar waxaa la yidhaha waajib qofku isagu isa saaray laakiin hore aan u saarayn hada huwa nadar laakiin nadarkaa uu isa saarayaa labuu u qaybsamaa oo nadru taaca iyo nadru macsiya qofku inuu taaca iyo camal saalixa ku nadro waan soomi waan salaadi jis qur'aanan akhriyi inuu aduu cibaado ku nadro iyo inuu cisyaan ku nadro hadduu cibaado ku nadro inuu oofiyaa waa waajib hadduu oofin waayana kafaaraa ka waajibayso kafaarat lyamiin dhaarta kafaaradeedii oo kalaa ka waajibaysa kafaarat nadri oo waxa weeyaan inuu toban miskiin quudiyo ama uu aradbeel siiyo ama waxa weeyaan uu haddii uu aradbeel iyo quudin midna uu kari waayo ama uu qoor xoreeyo intaasiba haddii uu kari waayana inuu dee waxa weeyaan saddex cisho soomo markaas taasi waa nadru taacihi laakiin nadru macsiya isagu waxa weeyaan inuu macsiyo ku nadro nadar waxaan ku galay inaan dembigaa sameeyo waaba dembi inuu oofiyaa waa xaaraan kafaarana ka waajib mayso sida saxiixa yani culamadu way isku khilaafeen lakiin jumhuur lculamaa waxay yidhahdeen mar hadduu nadarku macsiye yahay oofinna maayo kafaarana laguma laha saasay jumhuur culamaa ku tegeen waxaana u daliila in nadru taacaha waajiba yahay ay tahay oofintiisu nadru macsiyahana ay xaaraan tahay in la oofiyaa waxaa u daliila nebigu wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam man nadara an yuiica allaha falyuichu waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsih qofka ku nadra ilaahay inuu aeeca ha aeecu ha oofiyo laakiin qofka ku nadra inuu ilaahay caasiya yaanu caasiyin marka nadarka macsiyada lama oofiyo kafaarana ma leh nadarka laakiin aacada waa la oofiyaa haddaad oofin weydana kafaarat lyamiin ayaa ka waajibaysa waicaamu casharati masaakiina min awsadi ma tucimuna ahliikum min awsadi ma tucimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba toban miskiin quudintood ama aradbeelkood ama qoor xorayntood haddaad intaaba kari weydana fa siyaamu alaaثata ayaam dalika kafaaratu aymaanikum idaa xalaftum taasun baa nadarkiina kafaara u ah wallahu aclam